xilli dhowaan ilaa iyo lix shirkadood oo ka shaqeeya dhismaha ay soo codsadeen qandaraaska dhismaha biyomareen loo samaynayo waddada laamiga ay hormarta shirkadda hormuud oo ku taala xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ayaa guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne waxa uu kambaniyada ka shaqeeya dhismaha u soo jeediyey in si cadaalad ah ay u fuliyaan qandaraasyada dhisme ee ay ku guulaysteen qaadashadooda annaga waxaa naga ballanaa markaa ciddii shuruudda buuxisa inaannu siino cid jeebka loogu jirto aan leenahay waa hebeloo saaxiib baatiinad ma jirto nin walba wuxuu miiska soo saaray haddana aanu garanayno waraaqo waa laysu qorqori karaayo waa la ohan karaa intii internetka laga soo dhologaraysto waa la ohan karaa lakiin waxaan rabnaa magaala magaalo waxaa la yidhi waa madal intii joogtaa lafad markhaati kabeygaa lo dhaqaalo oo juudi buuxiyey oo aan runtaa ognahay baanu siinaynaa hadduu iska jiro mid iska soo qorqoray oo aan ognahay inuusan shaqada hayn ille magaala ka shaqaynaaye hadda isna waa sugayaan annagu waa ognahay laakiin waxaan ballan qaadaynaa wax cadaalad darra aan qofna ku annagu waa furaynaa guddigaasaa baa jooga iyagaa ka shaqayn doona waa dad aqoontoodii u leh annaga hal waxbaa naga khuseeyey waxaa raha shaqada inay fusho cid fiicanna ay qaadato wixiina la ku lahaana annagu aan bixinno kormeerkeeda iyo iyo aan leenahay sidii naqashada loogu talagalay yaa la rabaa inay u fusho haddaan intaanu siino naqshadii sidii loogu talagalay desaynkii aa uu samayn waayo lacag naguma leh marka sidaas khasaariyey hadduu intuu hadda noo hoosgasho marka nin walbuu ka fakar wixii aad lagu siiyo inaad si maxaa hayday cadaalada u samaysay mashruucan kii hore ee l d f kii gurigaana ka dhisan gurigaan hadda taagan boqol iyo soddon iyo shan kun buu haabamanayaa gudaha laba dabaqa haddii boqol iyo soddon afar kun laalus laga qaadan lahaa gudaha laba dabaqa ma dhisi lahaa waxba kamaanaan damaacine waxbaaba ku darnay oo geesaha qabanay oo waa annagaa sagaajinay maanta waa kaa lagu shirayo dhisaaynka aan samaynay baa ahayd degmadu hool ma lahayn in hool lagu hool la sameeyo iyo xafiis iyo hool la sameeyo mirihiisii maantaynu hayna soo ma waxaan maanta samaynaynana waxaan rabnaa kuwa naga dambeeya iyo dadka wad magaaladan degan inay mirahooda hayaan markaas waa cadiya soo ma hadda hadda tusaale nool baabaad baabaad aragtaan injineering mashruucan l d f kanaan ka samayna maantana waa hoolkaas qabow oo quruxda badan ha lacag yarna waa ahay tanna waa lacag yar laakiin wax weyn baan ka samayn doonaa